kalfadhiga shanaad kulankii shan lix iyo labaatanaad oo ay goobjoog ahaayeen boqol iyo sagaashan xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka dalka ajendaha waxa uu ahaa in warbixin laga dhagaysto guddiga maaliyadda ee baarlamaanka soomaaliya iyo sidoo kale in loo codeeyo miisaaniyadda guud ahaan dowladdu ay yeelanayso labada kun iyo shan iyo tobanka mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya qaarkood intii golaha shacbiga uusan furmin waxaa laga dheehan karay inay qaab ahaan ka soo horjeedaan sida arrinta miisaaniyadda markaasi ay u socoto oo guddiga maaliyadda warbixintiisa ay ku taabsanayd mudanayaal ka tirsan baarlamaanka oo arrintaas aada uga soo horjeeday ayaa xarunta golaha shacbiga lagu arkayey hase yeeshee guddoomiyaha guddiga maaliyadda mudane samaan sheekh daahir maxamed ayaa baarlamaanka soomaaliya ka hor akhriyey warbixintii guddiga maaliyadda ee baarlamaanka waxaana uu sheegay in dhammaanba soo jeedimihii mudanayaasha baarlamaanku ay soo jeediyeen lagu soo daray warbixinta guddiga maaliyadda baarlamaanka uu ka hor jeedinayo lacagtii danada ahayd ee xildhibaanadii baarlamaankii hore ee wakhtigiisu ku ekaa agost daynanka iyo curaarka ku jirta miisaaniyadda iyo sida loo kala qaadqaaday waxaa kale oo iyadana hadallada soo noqnoqday ka mid ahaa safaaradaha tiradooda iyo darajooyinkooda iyo qodobkaa ciidamada tiradooda ee lacagta la siiyo waxaa kaloo ka mid ahaa beerda la siiyo gobolka banaadir oo la yidhi bangiga dhexe iyo gobolka banaadir ma kala saarno hase yeeshee way kala saaran tahay waana caddaha way ku qoran tahay boojka afariyo labaatanaad ee boga aad haysataan ee miisaaniyadda way ku qoran tahay
si walba ha noqotee mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa intaa kadib waxa uu guddoonka u oggolaaday inay mikrofoonka ku hadlaan saddex mudane oo ka tirsan baarlamaanka dalka kuwaasoo aragti ahaan u muuqday inay markaasi u baahan yihiin in weli miisaaniyadda ay wax ku jiraan islamarkaana loo baahan yahay in dib loo saxo laakiin guddoonka baarlamaanka soomaaliya mudane jaylaani nuur iker oo la hadlay mudanayaasha baarlamaanka ayaa waxa uu sheegay miisaaniyadda labada kun shan iyo toban maanta oo ay taariikhda ku beegan tahay koob iyo soddonka bisha disembar oo ah maalinta ugu dambaysa sanadka in nasiib darra ay tahay in baarlamaanka soomaaliya ay la taallo waxaana uu sheegay haddii wasaaradda maaliyadda loo diida maanta in loo ansixay miisaaniyadda ay suurtagal inay dib ugu noqoto miisaaniyaddii loo ansixiyey labada kun afar iyo tobanka islamarkaana muddo saddex bilood ay haysato halkaas oo uu sheegay inay dhici karto khaladaad badan oo maaliyadda ku saabsan in mar kale ay dhacaan waxaase u soo jeediyey mudanayaasha baarlamaanku inay u oggolaadaan miisaaniyadda qaranka laba kun shan iyo toban codkana ay siiyaan si loo dhaqangeliyo inkastoo kooramka uu ku furmay boqol iyo sagaashan xildhibaan haddana markii dambe waxaa codeeyey boqol iyo lixdan xildhibaan waa kan haddaba sida codku u dhacay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka mudane jaylaani nuur iker oo ku dhawaaqaya natiijada ku talagalka miisaaniya sanadeedka laba kun iyo shan iyo toban waxaa ogolaatay boqol iyo afartan iyo sideed waxaa diiday sagaal waxaa ka aamusay shan sidaas awgeed baarlamaanka wuu ogolaaday ku talagalka miisaaniya sanadeedka waa ansax
miisaaniyadda labada kun shan iyo toban ee guud ahaanba dowladdu ay isticmaalayso inkastoo sidaasi ay ku dhaqan gashay haddana guddi kasta oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo heestaga wasaaradaha dowladda iyo sidoo kale hay-adaha kale ee dowladda la shaqeeya waxaa loo baahanya inay si dhaba u dhaqangalaan si markaasi ay u hubiyaan kharashaadkii miisaaniyadda ugu xusnaa inay heleen ama in si saxa loo isticmaalayo in kale